dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wada qoqoban
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastaoo maqalka raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysida oo habeen kasta toonka aad maqshaan marka laga reebo habeenimada jimcaha magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayin ilaahan saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbm ssnm uncnsd
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dib u taliya yaan layna odhan waa dagan jirine mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenada isniina talada ay soo gelayso taaradan ay ku astaysan tahay labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labadakunsagaayotobanka waxyaaba caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliska booliska soomaaliyeed ayaa isbeddel waxay ku sameeyeen taliska degmada cabadwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud wasaaradda amniga maamulka galmudug waxay ka hortimi isbeddelkaasi faahfaahin ku saabsan ayaa gooror aad maqal doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada waddanka kenya ayaa isku dayaya inay burburiyaan guryo ku yaala xadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan shacabka magaalada balxawa gobolka gado banaanbax ayay arrintaas uga hortageen waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax geysta khasaaro oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ah muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya danjiri axmed ciise cawad ayaa wuxuu kulan la qaatay ra-isul wasaaraha waddanka masar waxay ka wada hadleen ayaanu xog idinka haynaa waan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal gorrow haddii allaha wadda laga helo qodobada kale barnamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona villa soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay safarka degdega ah ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo galabta uga mabaxay waddanka masar waad maqli doontaan saaxiibayaal gorow qodobada kale barnamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gaadiid ku wareejisay laba maamul goboleed iyo maamulka gobolka banaadir waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiyaal ujeedka baabuurtaasi maanta ay ku wareejisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona magaalada nairobi ee dalka kenya maanta waxaa shir ku yeeshay xildhibaano iyo siyaasiyiin ka aragta duwan dowladda federaalka soomaaliya shirkaas go-aanno ayaa laga soo saaray waad maqli doontaan gorrow qodobada ay soo kordhahaya barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doonteen sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin xubintii aad ku xiisaha badnayd ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa waxaa ku dhegaysan doontaan heesta
tubta samuuyala wanag lagu wanag lagu siyaasha
midnimasareedane soomaalidayda
soobirta lahayniyo sidiigaynu maale dhibkii dhacay hasuule ruux baruux ruux baruux xasaamaxo
qodobadaas wuxuu nagu soo korrahaya barnaamijkan inta ku wejirna aad ku dhegaysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigoo xasan cumar axmed ibraahim saxeefe ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada kalumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaleecad nabadgeliyo miyaa qaylkiiba la nacay kaleecad nabadgeliyo miyaa qaylkiiba la nacay miyaad qafladun waayahay mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raadi iyo cadaado ayaad degeysanaysaan kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada cabadwaaq ee qoya gobolkani galgaduud taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa warqad ka soo baxday xafiiskooda waxaa isbeddel lagu sameeyey taliska ciidanka ee magaalada cabadwaaq ee qoya gobolka galgaduud warqadaasi ka soo baxday ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa ka soo horjeestay maamulka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka galmudug oo raadiyo xadaada la hadlay ayaa arrintaas wuxuu ku tilmaamay mid wax kama jiraan marka hore weliga raadi cadaadiga adigaba waa idinkiin mahadcelinayaa adeegaad bulshada u adeegeysaan reer galmudug marka labaad horta ma jiraan wax isbedelo lagu sameeyey taliska booliska degmada cawdwa si qaldan baa xamar wax looga soo maamulay qalin wax kuma bedelmeen oo taliska booliska qaranka soomaaliyeed baa asagoo qaybtiisa uqaabilsan reer galmudug taliska boolis galmudug aan la xariirin bu warqad ka soo baxday waxa lagu sameeyey in lagu bedelo taliska booliska degmada cawda kuheenkii marka arrintaas arrin socotay ama shaqaysay maahan waa arrin si qaldan loo soo maamulay niman diyaas dara ah oo taliyaha ohaayihi soo deganaayeen baa arrintaa ka codsaday oo taliyaha booliskana haddana iyagoo leeyihin wuu fuloowaayey marka arrintaas taliyihiina waan ka wada hadalnay arrintaa hadda hakad bay gashay arrintaa hadda ma jirto waan gartay warqadda een, xilka qaadista lagu sameeyey taliska cabudwaaq waxay ka soo baxday taliska sare ee ciidamada booliska iyada taas ma ma ku qaldan yihiin inay warqaddaa soo saaraan
dagabadan wax warqad horta ka soo baxday ma jirto oo taliska galmudug kama soo bixin warqadan marka hore isaga waan gartay taliyaha guud ee qaranka booliska soomaaliyeedna bedelka noocaana kala wuxuu ku samayn karaa isagoo socdaal ku jira oo kormeyl ku jira hadduu arko taliskii oo qaldan go-aan degdeg uu qaadan karaa
waan gartay idinku marka ma waxaad leedihiin looma soo marin barsooyskeeda laakiin waxa weye degmooyinka taliyaashooda bedelkoodii magacawgooda waxaa iskale qaybta markaas maamul goboleedka ka dhisan ama gobolka ka dhisan baa iskale taliska booliska galmudug baa iskale ahaa qarankana asagaa wakiil ka ahaa ee anagu hadduu taliska booliska galmudug isagu wax isku bedelayana xor buu u yahay oo anagu wixii wanaaga oo taliskooda waa garab taagana laakiin in ayagina la bahdilo oo inta laga soo gudbo aan la xurmayn ayagoo cabashaa taliyaha kama gudbin bulshada cabasho kama gudbin taliyihii shaqo ma gudan waayin in booliska booliska soomaaliya isagoo waxaa la waraatee taakula aan u gelin galmudug inuu maaragtay bedel iyo kas la soo aado taliyayaasha ba- reer galmudug anagu raalli kama nihin baan nahay wasaaradda amniga midda labaad oo kale waxa la wixii gurmud loogu heliyey booliska soomaaliyeed reer galmudug waa ka qabtay ayaantii hore oo intii madaxweyne cabdikariim joogay baa xoogaha la helay baabuur kooxa kadibna wixii ka dambeeyeyba ma lahan isgaarsiin ma leh gaadiid fiican ma haystaan booliska reer galmudug tasiilaadka kale ma haystaan marka iyadoo saasa uusan si fiican ba uga warqabin inuu dhaho taliyihii degmahada baa bedelayo taliyo baan muqdisho ka keenaya ku bedelaya oo taliska reer galmudug loo tashan oo asxan xataa aan loo tashan wasaaradda amniga bulshadii degmada markaas wax laga bedelayo laftigeedii bulshadu waxay leedahay cod hadday taliyaha iyadu cabasho keentay in bedel xaq u leedahay aan loola tashan in taliyo iskaga dhaqaaqo oo iyadoo ay niman diyaas baraa warqad u keeneen oo madaxweynaha ka soo qorneen adna fuli ayaan daran waa aragtaa arrintaas waa arrin ka wasaarid ahaan aan asmacayna maaha reer galmudugna xasaanadooda in la ilaaliyaan rabnaa in lagu tunto ma doonayno taliyaasha galmudug taliyaha saldhiga cadaadood haddii asagoo waxa amardiidaha samayn shaqo gudawa aan samayn taliska boolis galmudug aysan bedelin waa xal muqdisho laga soo bedelo la yidhaahda taa waa ayaan darro weeye maahan sharci maaha waan gartay een, mudane waxaad ka mid tahay wasaaradda amniga marka ma moodaa inaad ku salaynaysaan een, hadalkan hadda aad jeedinayso khilaafka ka dhex jira galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo aad leedihiin amarada ka soo fila dhinaca sare ma aqbali doono horta aan ku saxe khilaafka dowladda federaalka iyo galmudug madaxda sarsare baa iskhilaafsane annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda dowladda federaalka iyo anagu waa wada shaqeynaa dowladda federaalka anagu khilaaf nagalama dhexeeyo Mhm.
wasaarad ahaanna inaan dowladda federaalka shaqadeeda diyaarba ayaynu taataayiru taataayiru toodana diyaar baa unahay Mhm.
waxa weeye waa meel soke dad wax ka qarribayo weeyaan anagu wasaaradda amniga waa federaalka waa wada shaqeynaa taliyaasha ciidamada wada shaqeynta laftooda naga dhexaysa ha taliska bol- booliska galmudug waa federaal buu hoos tagaan Mhm.
waa shaqo shaqo baa naga dhaxay taliyaha dawadadan iyo taliya ku-xigeenka cadaab iyo taliyaha qaybta iyo waxa dhan waxaa naga dhexay wada shaqeyn dhow baa naga dhexaysa marka sababta taliyaasha degmooyinka taliyaasha degmooyinka laftooda wada shaqeyn shaqaynta waa naga dhacaysa marka khilaaf anaga nagana dhaxeeye anagu waxaan diidaynaa in wax la qabso had saad ogtahay oo kale ee, taliyo meel loo magacaabay meesha marka loo magacaabay oo uu boor ka jafay oo uu hagaajiyey oo ay lig noqoto saldhiggaas ama ciidankaas uu lig noqdo haddii inta xilka laga qaado taliyo cusub hore loo keeno oo taliyo cusub goor halkan wax ka bilaabay wixii hore kii hore hagaajiyen waa laabaya meesha waxaa weeye teskan booliska caawibaa ugu qaldanaa sidii ninkan taliyaha ay booliska galmudug ay u keeneen booliskii caawibaa inuu shaqadiisa guto oo taliskii iyo kala socod sharcigii haykalka la ilaaliyo baa ka bilaabatay ayadoo saasa marka maxaa dhacdaa laga rabaayo sidii qaskii awal ay ku jirtay nalamar taas mar dayna anagu waxaan rabnaa in lagu ixtiraamo booliska galmudug degmooyinka galmudug inuu asagu taliyo ka yahay waan garta marka بدل بدلوا لا بدلنا لكن الشيء صوت اللي يقول الصومال صوت بدل بدل كرا بدل كرا حبيب بدل كرا تريا ديت بدل كرا تريا سات بدل واحد غير بدل كرا لكن دقمون كبدل كرا وحا شرعونه لقى بدل يا حبيب يا تريا غير يا شرعونه waan gartay marka hadda taliya ayaa lasoo magacaabay mid kale ayaa xilka laga qaaday wararka sidaan ku helayno een, abaabul ayaa jira oo taliya xilka laga qaaday inkastoo weli hadal cad uusan kasoo saarin in xilkaasi uu ka tegay iyo in uu sidoo kale uu weli sii haynayo beeshuu kasoo jeeday ayaa abaabul ka wada gudaha een, cabud waaqiyadan arrintaas maxaa ka jira may arrintaas wax ka jira ma jiraan cawdaan cid abaabul dhibeed ka wada ma jirto shacabka waa ka buuqsanayna arrintaas oo shacabku de waxay la faajaceen bay noqotay Eh, annagaa cabashay noo keeneen shacabku arrinta ay ka cabanayaan cabasho shacab mooyaane wax abaabul iyo wax dhiba ma jiraan taliyahaas lasoo magacaabay haddii uu si sharci ah waddo sifo sharca ku yimaado dee taliyihii degmada weeye laakiin sifo qaldan haddii lagu keeno taliyihii degmada ma noqonayo annaga wasaarad ahaan baana ogolaynba inuu noqdo maxaa amniga galmudug annaga xil naga saaran yahay wada shaqayn baa federaalka naga dhexaysa wada shaqaynta naga dhexaysa dil lagu gafanayo dee tilaaban ka qaadanaynaa anigu awoodiyada baan adeegsanaynaa ka degaan ahaan waan gartay een, xaaji mahad idinku ma waxaad tixgelinaysaan in la idin soo mariyo oo lainkala soo xiriiro marka la bedelayo amaba waxaad tixgelinaysaan in shacabka rabitaankooda uu ku yimaado
anigu waxaan tixgelinaynaa shacabka rabitaankoodan tixgelinaynaa waxaan tixgelinaynaa sharci in wax lagu keenaan tixgelinaynaa wixii sharci darro ku yimaado dee sharci darro wax ku maamulayaan haddii hadda eh, bashiir hadduu inta cawa qiibaabo asagoo korneer u arkay station gaabca ku arko een, ciidankii gudowaha shaqa ku arka taliyihii oo uu bikrato kusoo saaro waa sharci laakiin asagoo xamarba joogo weligiiba caawadaas aan imaan oo aan galmudug marmar dhibka gaalkacayshir kaga qeybgeli ama caalamariyi mooyaane si galmudug qaylaheeda kalaba tegin taliska galmudug oo jooga wax cabasho aana gudbin inuu isagu warqad ka soo saaro dee waxaanu aragnaa arkiwaad aanu aragnaa reer galmudug iyo maamulkii galmudug la arki laayahay ama taliska galmudug xataa dowladda soomaaliya ku qaabilsan ay arki weyday taliskeedii
xaaji mahad marka ka wasaaradda amni galmudug ahaan sideed u aragtaan xalka ugu dhow inuu ku jiro xilligan
waxaanu aragnaa anagu een, haddii taliyada bedelayo bedelkiisa waxaa iskale taliyaasha qaybta galmudug ee booliska iskale in federaalku aysan iyagu hadday xataa cid tixgelinayso oo qof wejigiisa la xurmaynayo inuu taliska galmudug soo ama taliska galmudug sifadii sharcigeed u maro baanu aragnaa xal ee, inaan dadka gacan bisha looga keenin taliyihii si qaldan ku yimaadaana dee maamulaya si qaldan muxuu maamulayaan waxaan rabnaa in haykalka la ilaaliyo sharciyeed waa qodob qodobka labaad bedel taliska guud ee qaranka soomaaliya bedel xaq u leh inuu bedelo asagoo madaxa sare saraakiisha ee madaxda degmooyinka waxaa xaq u leh taliska xaq u leh in taliska hortiisa la tixgeliyo oo sharcigii uu ku dhisnaa iyo wada shaqaynta anaga isaga naga dhexaysa in la tixgeliyana waa doonayna anagu halkan waxaa arnaa in dadka laga tashado bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer galmudug waxa ay rabaan in lagu dhaqaaqaan uu sharci u naqaanaa daawadeeda inuu ku jirto wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka galmudug mahad xasan maxamed oo la hadlayay radiyo cadaado ayuu kaasi habe wanaagsan adeelana radiyo cadaado ayaad degeysanaysaan xiriir aan la sameynay ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku aadan inay ee, ka hadlaan cabashada kasoo yeeratay maamulka galmudug nooma aysan suurtagelin inaan qadka telefoonka aan ku helno balse marka ugu horreysa oo nala hadlaan waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiil haddii allaha ugu dalo laga helo markaana baardheere maamulka degmada baardheere ee gobolka godo ee maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey howlgallo ay ka sameeyeen magaalada islamarkaana ay ku soo qabteen dad ka ganacsada daroogada madaxa arrimaha bulshada degmada baardheere ee gobolka godo xuseen cabdulaahi xalane ayaa wariyaha raadiyaha cadaado ee gobolka godo arrimahaas ka wareystay Ee, markii aan warbixin kooban ka dhiibto howlgalladii ee weegan soo socday ay ka qabteen maamulka degmada baardheere iyo ciidamada ee, waxay kala ahayeen laba howlgal oo midna tuulooyinka u dhadhow lagu sameeyey midna gudaha degmada lagu sameeyey midka gudaha degmada markaan u hormaro ee, degmada way dhisan tahay waxaa dhisan xaafado sideed ah ee, sida kurmaan iyo buulakuulow iyo kaskay iyo masawa intaba waxay ka soo cawdeen in la yidhaahdo bahal la yidhaahdo xashiish lagu dhexgado xaafadaha ee, biyo lagu qaso biyahaasoo u kala baxa galley la huuriyo caano geela la huuriyo liin la huuriyo wax un dhibaato ahoo fara badan oo fool xun oo ceeb badan oo aad u noocoodu u xun yahay xashiishka caadiga ah oo la gadaayo in markaa waxbarashadii dadkii ka imaanaya dhallinyaradaha iyo dadkii ganacsatada iyo dad waaweynba wax alla wixii ee, diinta dhan ka baxay iyo nidaamkii oo dhan ay cunaan baa dhacday meeshaas marka dhibaato badan baa ka timid guddoomiyaasha xaafadaha ka qayliyey howlgalkaas wuxuu ku saabsanaa gudaha waa lagu guulaystay masawa waxaan ka helnay xarun lagu dhex gado oo tii la qasayey iyo tii la gadayeyba ay ku dhex leedahay xarun rag iyo dumarba leh ayada alaabtii iyo rag iyo dumarkiiba waa soo qabannay kurmaan sidoo kale xarun baan ka helnay waa kusoo qaqabannay masawa baashiliga kaskay sidoo kale waa kusoo qaqabannay xarun baan ka helnay ee, buulakulow guri baan ka helnay sidoo kale xarun ayadana waa kusoo qaqabannay bulshada weyn ee degmada baar dheerane waa iyo saraakiisha ciidamada iyo ilaa maamulka xibnihiisa kale dhanna waa soo hordhigi doonaa bahda saxaafadda iyo wariyaasha dhanna waa u yeeri doonaa waa soo hordhigi doonaa wax yaqiin ah oo cad oo qofka haddii la ganaaxa iyo haddii la xukumo iyo haddii la tarxiiraba oo ee, looga qanci kara ummadda dembigaas gashay dadkana ka gashay dalkana ka gashay kuna xadgudubtay ay sameeyeen baanu ummaddana usoo hordhigi doonaa ilaa ee, heer gobol iyo heer degmo iyo heer gobol inta ka dhexaysaba la wada arko la wada daawdo caalamka dhan ay ogaadaan markhaati ka dhan ah waa soo bandhigi doonaa haddana waxaan oga digaynaa haddii aan la yidhaahdo dadweynaha ee, sida masawaac iyo kurmaan iyo buulakulow kalo ay ugu guulaysteen arrintaasna uga taxadareen go-aanka adag ay uga qaateen colo odayga leh in ay xaafadaha intooda kalena sameeyaan waata gudoomiye dadkaas tiradooda waa imisa iminka loo soo xoqo qabtay arrinta ku saabsan faldambiyeedka
dadkaas waxay ahaayeen tiradooda ee, aniga markii hadda igu dambeysay weli hawsha way socotaa saddex rag ah iyo adigu toban qof tiradooda halkaasay gaaraysaa Ee, dumaraa ku jira dumar aniga labaan ku ogaa dadkaasi marka maxaa laga yeelaya ma sharciyaa la soo taagayaa dadka sharciga islaamka soo taagayna gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenkii degmada iyo gudoomiyihii labad intaba waa la wada jiraan hadda hawsha waa hayaan ilaa xala ilaa shala Ee, waa kala xogmeeyeen waa kala qorayeen qof walba dembigiisa lagu qaadi shareecada islaamkaana wada marinaynaa haddii alla yidhaahdo wax shareecada ka hosaysoo lala tiigsanayana ma jirto
waa mahadsantahay Een, gudoomiye ku soo dhawow raadiyo markabley
waan dhowahay raadiyo markabley dhammaan inta ka shaqaysa iyo intii kale oo ku nool saxaafad degmada baarreedhan waa salaamaya waata gudoomiye waxaa jirta een, barnaamij samawado la yidhaahdo su-aal ayaan ku weydiinaya dadka shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose waxay dareemayaan een, ammaan kadib markii ay iska xoreeyeen xarakadii al-shabaab oo dhibaatooyin ku haystay dadkaasi marka marka isbarbardhig lagu sameeyo xaaladaas iyo hadda wacyiga lagu jiro see u aragtaan arrintaas
waa sax arrintaas way jirtaa way dhacday hambalyaan leeyahay mahadcelin baan ugu celinayaa mar labaad ee, dadka shabeellaha dhexa degan ee soo- shabeellaha hoose ee soomaaliyeed Ee, hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday tuulo tahay iyo hadday dhaqato tahayba way isku tashadeen marka ay rafaadeen oo baaba'een oo maalkoodii la dhama- la dhammaystay oo dhiiggoodii la bannaystay oo deegaankii lagala wareegay oo dad ee, yimid waddanka aan u dhalanin oo xukumayo maamulayo waxaan diin ka- aan ahayn lagu dhaqay lagu xukumay ee, iyo go'aan qaateen way isku tashadeen waxa la yidhahda wada tashi bay sameeyeen ayagaa isku tashaday waxay gaareen go'aan adag oo aad iyo aad xagga diinta ugu fiican oy ka tashadeen cadowgii ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisiiba inkiray Ee, go'aan bay qaateen marka dadkaas dal iyo dibadba ninkii tuulo degnaa iyo kii hal lahaa iyo kii ri lahaa iyo kii beer lahaa iyo kii magaalo lahaaba waa wada diyaargaroobeen amnigooda inay seef ka dhigaan bay u diyaargaroobeen si ay waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda ay dib ugu soo noqoto deegaankoodina ay u xoraystaan Ee, dadkaas horta marka sidaas iyada cala adayga la qiirada badan aniga waa uga hambalyeynayaa waana uga mahadcelinayaa meesha aan joogaana uga ducaynayaa insha allahu tacaala guulaystaan leeyahay Ee, intii kale oo soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa haddii aad adinka maanta sida dadkaasoo kale go-aan aad qaataanna waad noolaanaysaan amnigiinana seef buu noqonayaa wax kastood u baahantiinna waad heli kartaan waa la leensiinayaa wax kastana meeshay iin soo mari lahaayeen baa iin fududaanayso dabcan maanta haddii la yidhaahdo hadda anigu meeshaan ka hadlaya waa gobolka geda gaar ahaan degmada baardheera ceel caddo ceel meesha la yidhaahdo eh, faafacdhuun giriley meesha la yidhaahdo buusaar meesha la yidhaahdo maxaan ku rahdaa fa- fa- fa- fa- meesha la yidhaahdo daar deello faaweyn tuulooyinka oo dhan biyihii baa ka go-ay ceelashoo dhan waa eber warihii oo dhan waa eber dadki waxaa leeyihi ma guuri kartaan meel biyale ma aadi kartaan ma qixi kartaan diyaaradaha iyo wax walba oo dhan baa loo duqaynaya ayagii baa nimankii al-shabaab baa ku dhex jira arigii bay qalanayaan geeli bay qalanayaan dadkii bay qalanayaan neefka ariga wuxuu ku canshuuran yahay laba doolar hasha waxay ku canshuuran tahay afar doolar sicig wuxuu ku canshuuran yahay afar doolar dameerka wuxuu ku canshuuran yahay afar doolar ninkii iyo naagtiisa waxay ku canshuuran yihiin konton doolar iyo ciyaalkiisa hadduu kontonka bixinayn waxaa la leeyahay islaantaad furaysaa ciyaalka hadduu marka naagta furo ninka xaggee aadaya waa maya wuxuu ku qasban yahay kontonka inuu baxo gumaysiga intaas leeg xaggee laga arkay xaggee laga maqlay jinsiyadda qofka biniaadanka oo cashuurta laga qaada dadku ma gaala oo dad islaama ma aha dadku soo ma- xaggee ka imaan dadku maxay yihiin waxaa weeye marka gaala weeye nimankan islaan ma aha shabaab ma aha niman waddanka u dhashay ma aha kitaab ma aha waxay wataan diin ma aha raxmad ma aha waxa i- i- cid laga soo ay ka timid waxay wataan iyo meel ay sali reed ku leedahay ma jiraan anigu waxaan leeyahay marka eh, ninkii ridiisii la canshuuray oo layidhi cansuur ka qaad oo haddana lagu soo noqdo layidhi infaaq ka qaad oo haddana lagu soo qodo layidhi in- intijaah wax saas layihahdo oo jihaada ka qaad oo haddana lagu soo qodo layidhi sake ka qaad oo haddana haddii la ku asaga layidhi waxaad wacdaaya ceel waaqwaad wacda ama baar dheeraad wacdo la dilaayo Ee, wuxuu dhowranayo oo uu sugayo ana ma garanayo asagoo aad iyo aad u mahadsan su-aashaas markaan oga jawaabo oogana hambalyeynayo ee, waa su-aal aad u fiicanaan aniga aad ugu faraxsanahay barnaamijka xulashada wadhasida ayaad dhegaysanaysaa raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imaanaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile ayaa maanta dhowr gaadiid ku wareejiyey qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka banaadir munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineerusow xubno ka socda dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle ayaa lagu wareejiyey gaadiidkani wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa maamulka hirshabeelle ku wareejiyey saddex gaadiid halka maamulka koonfur galbeedna uu ku wareejiyey laba gaadiid iyo maamulka gobolka banaadir oo lagu wareejiyey ayagana laba gaadiid islamarkaana waxa uu sheegay wasiirka in horey uu codsi ugu soo dhiibteen labada maamul iyo gobolka banaadir wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle sidoo kale waxa uu sheegay in toddoba gaadiid dhowaan ay sii doonaan islamarkaasna ay ku wareeji doonaan maamulada galmudug jubbaland iyo puntland lacagta waxay ahayd eh, boqol boqol kun eh, oo la siiyey eh, shanta gobol iyo gobolka banaadir eh, oo loogu talagalay in cashuuraha habeyntooda ay ka caawiyaan socsocodka dhallinyarta ka shaqaynaysa cashuuraha inay ka caawiyaan Eh, boqolkii kuna qolo walba ku soo hagaagay waxaa loogu talagalay qayb i t-da ah iyo qayb eh, transportationka iyo socsocodka marka eh, muxuu ahaa region waliba tu- doortay isagu in siduu u kala qaybinaya wuu kala qaybiyey Eh, inta badan inta badan eh, regionadu waxay doorteen laba gaari iyo wixii soo hadho i t-da hirshabeelle mooyaane soo maaha iyo jubbaland iyo jubbaland marka halkan waxaa nala yaala markaa toddoba gaari weeye Eh, toddobadaasoo loo kala leeyahay saddex hirshabeellaa iyo labalaba labada gobole kale aad baan ugu faraxsannahay marka aynan maantay aan idinku soo wareejinno gobollada kale eh, go- jubbaland gawaadhidoodii jubbaland eh, kismaayo ka soo degtay ayagana sidan si leeg baa loogu wareejin doonaa labada gobole ha- hadhay galmudug iyo jubbaland eh, waxay ka soo degeen boosaaso puntland puntland boosaasay ka soo degeen marka ayagana sidan si leeg ayaa loogu wareejin doonaa marka aad baan ugu faraxsanay guddoomiye Ee, waxaan aad iyo aad ee, aan ugu mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda khaasatan wasiirka oo aad isku xil saaray inay arrintan hirgasho Ee, waa ogtihiin dowladaan canshuur qaadan dowlad ma noqoto annaguna waxaana laga rabaa inaan gawaaridan ku isticmaalno wixii loogu talagalay oo ah in canshuurta lagu lagu uruuriyo ee, muddo dheeray qaadatay laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqoto bilow kii ugu horreeyey ee, wasaaradda maaliyaddu waa ayaan anugu ka tirsannahay markii loo fiiriyo ee, shaqo ahaan iyo maxaanku rahdaa iyo mabda ahaanba ee, wada shaqayn xooglena waa naga dhexaysaa waxaana tusaale u tahay maanta gawaaridan la wareegayno wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile iyo wasiirka maaliyadda maamulka hirshabelle ayay kuwaasi ahayn oo si wada jir ah warbaahinta ugula hadlay ee magaalada caasimadda muqdisho kadib markii ay wareejiyeen baabuurtaasi loogu talagalay maamulka gobolka banaadir iyo hirshabelle koonfur galbeed barnaamijka xulashada waraysid ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu inkaga imaanaya markaana waddanka kenya siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxda qaar ka mid a xisbiyada siyaasiyeed ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay ku shirsanayeen magaalada nairobi ee dalka kenya shirkaas oo ka dhacay hoteelka leedhaa ban africa ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo xilligan maraya waxaana xubnaha ugu caansan shirkaasi ka dhex muuqday oo ka mid ahaa hogaamiyaha xisbi wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxaa shirkaasi goobjoog ka ahaa wasiirka hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi faarax siciid juxa xildhibaan cabdiqaadir casable cali taliyihii hore ee hayada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed safiirka hore ee soomaaliya u fadhin jiray dalka kenya maxamed cali nuur amiirko wasiirka hore ee waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdinuur shirkaas ayaa waxa ay ku gorfayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo nidaamka ay dalka u maamulayaan dowladda federaalka soomaaliya hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo shirkaasi markuu soo dhammaaday kadib war-saxaafeed ayay ka soo saareen waxayna sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hogowday xaaladda siyaasadeed iyo midda ammaan ee waddanka waxaan soo gudbinayaa insha allah n bayaankii ka soo baxay kulankii wadatashiga ahaa oo ay ah, siyaasiyiin iyo waxgarad iyo aqoon-yahan iyo culamaauddiin iyo dad badan oo ka walwalsan xaaladda soomaaliya ay isugu yimaadeen magaalada nairobi iyo talooyin ay usoo jeedinayaan n, xukuumadda iyo ummadda soomaaliyeed Eh, runtii waxaan isleenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wadatashi laga sameeyo talooyin afkaar laisugu we- we- weydaarsado n, ah, talooyin dhexalgalan la- la- meesha laga sheego marka runtii waxaan isleeyahay axsaabta siyaasiyiinta waxgaradka maanta isugu yimid kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo n, ah, xukuumadda talooyin la siiyo ummadda soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wadahada- wadahadalka iyo wadatashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda soomaaliyeed Een, runtii een, waa nasiib daro in lagu kulmi waayo magaalada muqdisho ama ay culeys oo ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa hase ahaatee haddii xitaa lagu qabtay d- dalka dibaddiisu ceeb ma laha oo dowladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kale arrintaa shaqo ku leh ma laha rofesor gandi oo dhinacayga fadhiya iyo aqoon-yahano kale oo iyo xildhibaano kale oo soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyey ujeeddaduna wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wadahadal arrintaa la- laga sameeyo marka insha allah waxaan rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaan magaalada muqdisho in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto axsaabta kasoo qaybgalay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga dh- daldhis xisbiga wadajir xisbiga nabadda xisbiga elays xisbiga mid qaran xisbiga isbahaysiga iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar la mid ah bayaanku wuxuu ka bilaa bilaabanaya sidatan maanta oo ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka abril laba kun iyo sagaal iyo toban waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed xildhibaano siyaasiyiin kale waxgarad aqoon-yahan magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culeys saartay in kulamo noocaan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada muqdisho iyadoo dhibsatay cadaaweysatay in xoogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama axsaabta rasmiga ahi jira inay isu yimaadaan dalka oo ay arrimaha soomaalida ay ka wada hadlaan culeyskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markay halkan isku arkeen ay yidhaahdeen aan ka faa'iidaysano fursaddan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta soomaaliya ee ka soo bilaabmay sana carta magaalada carta ee dalka jabuuti sanadkii labada kun kasoo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda amniga kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada muqdisho waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhil- dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wada galeen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golihii amniga qaranka waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyadoo xoogga isugu keentay caburinta cadaadinta iyo baacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa beddelkeedii si ulakac ah xukuumaddu qaaday tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka sida xirista waddooyinka xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada raafka joogtada ah oo ay dhallinyaradu kula kacdo iyo caburinta xoogsada xoogsatada iyo danyarta soomaaliyeed tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi xoogeystaan fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan labo tala wadaag fa- arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka ay galeen kulligooda gacanta dad tiro yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu tagrifala waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waddada mugdida mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka talo la-aanta siyaasadeed daciifinta hay-adaha dastuuriga ah daahfurnaan la-aanta geedi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geedi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta soomaaliya ee ka soo bilowday magaalada carta sanadkii labada kun jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo fadhida iyadoo fudayd iyo ka firsi la-aan siyaasadeed ku maareysa siyaasadda dalka halisna gelin karta jiritaanka qaranka soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galaayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda soomaaliyeed wadahadalka somalilan iyo maqaamka caasimadda muqdisho kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo laba sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xas- xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheenna reer somalilan waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka muqdisho iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee muqdisho xuquuqda muwaadinka waxay kasoo qaybgalayaashu ka walwalsan yihiin caburinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda hoggaanka dowladdu waxay iska indhatireen dhibaatooyinka shacabka muqdisho oo u baahan hiilo do- hiilo dowladeed iyo dareen in dowladdooda ay u turayso haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon foodo horseeda dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi gunaanad waxay kasoo qaybgalayaasha u muuqata u muuqataa in labadii sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyey in in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin balse wax loo dhimay mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii labadii sano ee lasoo dhaafay lasoo maray sidaa daraaddeed waxay kasoo qaybgalayaashu ku baaqayaan kow in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka sida xasilinta dalka dib u eegista dastuurka qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda iyadoo aan la aqbali karin wax la yidhaahdo muddo kororsi laba haddii ay madaxda dalku iska dhega tiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamileyda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh haddii aan laga dhegaysan talooyinkooda waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa lasugu yimaado shir qaran bisha juun ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga dalka iyo talooyinkii lasoo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay waxaana ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhoweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada muqdisho iyo dalka intiisa kaleba siyaasiyiintana ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo talooyin afkaarna laisku weydaarsan karo saddex beesha caalamka oo baryahan u muuqata inaysan daacad ka ahayn siyaasadda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay mudnaanta koowaad siiyaan howlaha lafdhabarka u ah nabadaynta iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya kana waantoobaan inay siyaasadda soomaaliya soo fara gashtaan oo ay arrimaha dalka ay ku yeeshaan raad aanan wanaagsanayn barnaamijka xulashada waraasada ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaadu ayuu idin kaga imaanay saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana isla soo gaarnay markaana somalilan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac xoog oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka somalilan kana tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay xeerka golayaasha deegaanka oo horyaala golahooda wakiilada waxauu sheegay in aanu jirin sabab ay golayaasha deegaanka uga cadtaan sharciga islamarkaana uu weli u socdo wax kabadalka sharcigaani xildhibaan xoog waxauu tilmaamay xeerkan uu yahay midkii ugu waqtiga dheere oo muddo intaa ku siman horyaala golaha wakiilada ee maamulka somalilan waxau xusay in golayaasha deegaanka ay u ballanqaadayaan in xeerkan uusan saameyn ku yeelan doonin shaqada ay hayaan xubnaha golayaasha deegaanka sidoo kale xildhibaan xoog oo sii hadlaya ayaa shaka geliyey safarada badan ee madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi uu ku tegayo dalka isku taga ee maradka carabta waxauna sheegay in aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysa safarada tirada badan ee muuse bixi cabdi uu ku tegayo wadanka isku taga ee maradka carabta xukuumadda waxaan maqlaya xataa xildhibaanada qaar leh sidii xildhibaanadan de golaha deegaankan sheegaya qolahan burxaan ka dhagaystay sidii xukuumaddu ay ku soo gudbisay way ka bedeleen sidanay sameeyeen shaqada iyaduba waxa weyaan inaanu wax ka bedello khasab naguma aha waxay xukuumaddu keento inaanu ansixino guddiga iyagu wuxuu keenay inaanu ansixinana guddiga arrimaha guduhu golowna inaanu sidiisu ansixino annaga shaqadeeda ma shaqadeeda waxa weeyaan sida dalka iyo dadka iyo duunyada iyo deegaanka aanu u aragno annagu golo weyn ahaan ayaa saxa madaxweynuhu haddii la yidhaha imika madaxweynihii ma lacag buu meesha ka doontaa oo mushaar baa uga qoran dee wax kasta oo lagu eedeeya isaga isu keenay muxuu ka meesha ka tagaa bil walba wasiirkiisa arrimaha dibaddaa la waraystay wax alla wuxuu dadkii siiyey oo ka shaafiyey ma jirto xataa su-aalihii waxay uga maqaaleen inuu ka cararay marka de waxa weeyaan waa arrin aan dimuqraadiyadda ku wanaagsanayn waxa weeyaan madaxweynuhu waxaa la sheegayaa inuu maamul goboleedyadii kula shirayo magaalada dubay raadiyo xadaado ayaad degeysanaysaan qayb ugu dambeeye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaan magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa u ambabaxay dalka masar halkaas uu ka furmi doono shir degdeg ah oo ay yeelanayaan madaxda midooda afrika shirkan ayaa waxaa la sheegay in looga arrinsanaya xaaladda waddanka suudan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa qadaasaha siyaasadeed ee ka jira waddanka suudaan dowladda federaalka soomaaliya oo xusuusan hiilkii iyo garab istaagii dowladda iyo shacabka suudaan ay u galeen walaalahooda soomaaliyeed xilligada adkaa ayaa mudanta siinaysa ka qayb qaadashada dalalka heer gobol iyo heer qaaradeed ee ku aadan samati bixinta waddanka suudaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa intuu kusug yahay wadanka masar wuxuu shardicoodiye la yeelan doonaa madaxda midooda afrika iyo muslimiinta dalka suudan ee ka qaybgelaya shirkani isagoona la wadaagi doona mowqafka dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ee ku aadan garab istaaga iyo taageerada shacabka aan walaalahanahay ee wadanka suudan faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax gaari oo maanta ka dhacay isgoyska tarabuunka ee magaalada caasimadda ee muqdisho warar hoose oo hilisaraad iyo hadaado ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen laba ruux oo shacab aha kuwaasoo ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay waxaana sidoo kale la sheegay in gaarigaasi uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo gaarigaasi watay waxaana loola carareeyey mid ka mid a goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho sidoo kale daruurkii waday gaarigaasi qarxay ayaa ka badbaaday islamarkaana waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska tarabuunka ee magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka xulashada warasada ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna inkaga imaanay saaxiibal qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaana kusii siqaynaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta wuxuu shir gudoomiyey kulanka gaarka ah ee golaha jaamacadda carabta ee heer wasiir arrimo dibadeed oo ay codsatay falastiin laguna qabtay xarunta jaamacadda carabta ee magaalada qaahira iyadoona ay kasoo qaybgaleen madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa shirkaasi ka qowsamay shalay ahayd oo tarada ay ku asteysneed koob iyo labaatanka bisha afraad ee abril ka dhex sheegay mowqafka soomaaliya ee arrinta falastiin ay u furan tahay degenashaha bariga dhexe isagoona caddeeya taageerada soomaaliya ee sharciyadda falastiin iyo xaqa shacabka falastiin ee ah inay samaystaan dowlad madax bannaan oo ku taagan xuduudkii sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii caasimadeedan ay tahay qudusta bari barnaamijka xulashada waraysada ayaad degaysanaysaan raadiyaha cadaadu ayuu inkaga imaanayaa ku soo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnada ee kalamaan waryaana reegeed fadhiye dowladnimo dastuur bay lahayd diin iyo sharci bay lahayd war ciidan difaacay lahayd war nidaam iyo kala dambaynay lahayd niyadsan iyo dulqaad bay lahayd midnimo doon bay lahayd war galandhirir badan yoonay gargaar baad lahaydi daacad iyo garsoor bay lahayd dariiq la maray lahayd kalamaanay beriga wacdiyaad bilowdeenoo xusuusaad igeliseena xaa idinka siiya war sidaas ma ahayna hadda ka hor wadaad xisbiga u ololeeya ayaa xisbigiisii muxaadaro u qabtay gabar ka mid a taageerayaasha xisbiga ayaa farta taagatay waxayna tidhi jeeqow anoo salaad ku jira haddii xisbigeenna wax laga sheego inta salaadda ka bax ma difaaci karaa oo ma ku soo laaban karaa markaas baa wuxuu yidhi haa waxaa mas'aladaasi la yidhaahdaa ajmac alculuman isku raacsan yihiin addaruuratu tabiixu almaxduuraat
ulma langiye jeellagilman waayto leeri langiye neebtana qattarman waayto leeri war saas maahane waxaa la yidhi culummo masale ay ku bannaysatana waa leedahay middi ay ku cuntana waa leedahay waa la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan miyaa war waxaad inyiska dhaftay wasiir bayle wuxuu yidhi dhaqaalihii waddanka waa kobcay isku fillaashaanna mugdhow gaaraynaa madaxweynuhuna shalay wuxuu yidhi caqabadahanna heesta waxaa u weyn dhaqaale xumo baahsan mugga waa yaabe madaxweyne farmaajo iyo wasiir bayle kee run noo sheegaaya war maxaad ula yaabaysaa dawladdaana waa kala maane hadda ka horba waa kii ra'iisul wasaaruhu yidhi ciidamadoo dhan mushaarkoodii waan siinay madaxweyne farmaajona uu yidhi ma siin saddexdaan bilood mushaar warnimiyow may siin lahaa hadal lankoonu sidooan ere lankoonu sidooan qaadade waa la eri wasiir beyli dhagaaladana badadii hooba eri lacag badanoo lacag soomaaliya oo kaashi ee baalojayka arigi madawiine farmaajina mayba ka hadalaay u s oo abuubidaarle may ma jirto taas war waxaa la yidhi ninba dahab lumay si u doondoon waxaa kaloo la yidhi hadal waa mergayoo kale hadba meelu jiidma haddina geega ma iinsheentay hoobaad hadalka merjeewa tirrg mi imerjiig wartawarya warwar ma haysaan wasaaradda maaliyadda maanta maamul goboleedyada qaar waxay ku wareejisay gawaare canshuurta lagu aruuriyo waana hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir bah wadaagtii miya oo nimaya waxaan idin leeyahay jubbaland iyo galmudug iyo puntland canshuur lagama raba miya warya halaa oo dhidale halaagahay inka kudhax darto ilanka kanow war soomaalidu waxay ku mahmaadaa col kala tegey laga adkaa aryaadhaha muqdisho iyo afgooye iyo meelo badan oo kale beriga roob doonaan laga dukahaye idinkaxaa idinku dhacay ilaahayow roobnoo ken rabbiyo raxmaano roobnoo ken roobdoon yalla dhiifa beer wiin waraabtoy aaminey beer yar waraabtoy aaminey aaminey aaminey muraadkaano allow sahele warnimayaho waagii hore markii la roobdoonayo ardadu looxay madaxa saaran jirtay hadda mabuwag bay saartaan war annagu adeer mar hore ayaan roob doonnay roobkiina ilaahay wuuna siiyey ee idinka dee qoshigiinna warnimayow saraakiisha milatariga gobollada baay iyo boqool ku sugan waxay yidhaahdeen waxaan soo qabannay sarkaal al-shabaab ka tirsan iyo ilaaladiisii marka waxaan idin weydiinayaa ciidamadii shabeellada hoose sabiib iyo caan ole horay uma dhaafin miya wanimayahabow wax walbaba sheegee dalkan ciidamadiisa fadhi uma yaallinoo horay u socohaayaan cadowgana waa gumaadayaano ciribtooday goyhayaane how waa soo diyaar gaaroobayo dalkayga waa difaacaha waa soo diyaar gaaroobayo dalkayga waa difaacaha haye warnimada maanta nairobi waxaa ku shiray wax allaale iyo wixii xisbi mucaarad ahay iyo madaxdii maamul goboleedyada ee joogay ee talow maxaa ka soo bixi doona kollaytaba dawladda waa ka dacwoodeen baan isleeyahay warniyow dawladihii hore waxay ka cabin jireen aadisababa dawladdaana waxaa laf dhuungasha ku noqotay nairobi war madawiine farmaajo hatu ka hor may aree ardisababii agagaarja kanaaladii kiyaalan ha hirni may kanaalkun nairobi binaankun ay musku naba musku hiro hafataho hayba war waxaa la yidhi danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oy daawad dhigataa ummadi dawlad noqota
warnimayo waxaa la yidhi hadda ka hor nin odayaha wuxuu yimid maqaayadahan casriga oo shaaxa lagu gado markaasuu wuxuu yidhi waa imise koobka shaaxa waxaa la yidhi koobka shaaxa waa toban kun sokortuna waa lacag la'aan markaasuu wuxuu yidhi maandhooyo waxaad ii keentaan koob shaaxa iyo toddoba kiilo sokora warnimayahow cali khaliif galeer oo noqday tabliiq siyaasadeed wuxuu yidhi inaad sidaas noqdo waxaa igu kallifay muqdisho iyo puntland oo iga aamusay haddana meel kasta oo ka tirsan somalilan ayaa tabliiq ku maraya muxaadarooyin siyaasadeed ma ku qabanaya war adeero cali khaliif galayd somalilan buu ka tirsan yahaye maxaa idinka idinka khuseeya isku ku tirsanaado maka haysano laakiin risaaladiis meele ah la dhaafnay warwar ma haysaan cunugii yaraa ee isbitaal ku dhashee laga xaday dibaa loo helay booliiska soomaaliyeedana ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan tuugidii qaadii iyo cunugiiba haba la soo qabta ma xumee tuugtaas garsoorka ma la horgeeyahe warnimada beledweyne waxaa ka taagan baa la yidhi dhibaato aanooyin qabiil laysu afduubtan laysuna dilo war ma dhibaatooyin inniicunbaa ku jiraysaan war ordaniyo meesha lagu kala kaxeeya war ma annaga in aflagaadii karta adiga horyaa Waryaa maalin kasta ka kala kaxeeya.
Waryaa xishooda.
oo ilaahay ka cabsoo dalkiina u shaqeeya war dalkiina u shaqeeya
nagataga iskumaan allah idinka dhige
aad iyo aad u mahadsanyihiin saaxiibada xulunta kalamaan intaas ayaan jeclahay caawina kusoo gabagabeeyey barnaamijka caawa soo saaray in la socodsiy anigoo xasana cumar axmed raxim saxiifo ii farsameynayay tan intaan barnaamijka dibdab u kulmi doona nabad ahaada
subaxaynu joogniyo sabankii la soo maray midba saami weeye
Soomaali wadarteed sow siyaasi cadawi sow siyaasi inbasaab kumuu xidhi sagsagii shisheeyiyo isaseegii waayaha saakawaanka gudubno waxaa saankii loo diray sama nololi taalo gobanimo gobanimo gobanimo saldhiga taan bulshoy wada sugaynaa sagsagii shisheeyiyo isaseegii waayaha saakawaanka gudubno waxaa saankii loo diray sama nololi taalo gobanimo gobanimo gobanimo saldhiga taan bulshoy wada sugaynaa Somaliya yoo. tubta samuhu yaala wanaag lagu wanaag lagu siyaasha soobirta lahayniyo sidiigaynu male dhibkii dhacay ha suule ruux baruux ruux baruux hasaamaxuu tubta samuhu yaala wanaag lagu wanaag lagu siyaasha soobirta lahayniyo sidiigaynu male dhibkii dhacay ha suule ruux baruux ruux baruux hasaamaxuu taariikhda socota waa saac wareege sinjigaanka beermo jidkaasuu banqaado sad waxaan ku gelinay marna sacab marna sacabka hawtumi taariikhda socota waa saac wareege sinjigaanka beermo jidkaasuu banqaado sad waxaan ku gelinay marna sacab marna sacabka hawtumi saxalkii baanaa iyo wixii sidic ku soo maray colaadii sokeeyo rabbi tala rabbi talaada saarto midnimada u sarakaca saxalkii baanaa iyo wixii sidic ku soo maray colaadii sokeeyo rabbi tala rabbi talaada saarto midnimada u sarakaca reereera saacidiin qabiil seer qabiil seera haw noqon salalkii madooba saxariir boqolkii intaan saa u eegtaan saxaa qalad saxaa qalad wixii dhacay soomaaliyay hoy reereera saacidiin qabiil seer qabiil seera haw noqon salalkii madooba saxariir boqolkii intaan saa u eegtaan saxaa qalad saxaa qalad wixii dhacay loo samay firagaala siiyo soomaalidayda
sinamba ku deeqde saadaasha khayrka mar labaad mar labaad u sarakaca surunkii qaloocsamay firagaala siiyo soomaalidayda
sinamba ku deeqde saadaasha khayrka mar labaad mar labaad u sarakaca sawdkaaga xoru noqo sida doonto waxu sheeg hadduu mawle kugu simay siraadbaabaxaaye dadkaygow saaxiya khalad yayna ku yayna ku yayna ku sinaanine kala saabniyo samo sawdkaaga xoru noqo sida doonto waxu sheeg hadduu mawle kugu simay siraadbaabaxaaye dadkaygow saaxiya khalad yayna ku yayna ku yayna ku sinaanine kala saabniyo samo soomaaliyayhoy soomaaliyayhoy tubta samu yaala wanaag lagu wanaag lagu siyaasha
midnima sareeda leh soomaalidayda
soobirta lahaydiyo sidiigayaynu maale dhibkii dhacay ha suule ruux baruux ruux baruux xasaamaxo soomaaliyayhoy soomaaliyayhoy tubta samu yaala wanaag lagu wanaag lagu siyaasha
midnima sareeda leh soomaalidayda
soobirta lahaydiyo sidiigayaynu maale dhibkii dhacay ha suule ruux baruux ruux baruux xasaamaxo